Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodon oo ka duulaysa wax ka qabashada iyo sidoo kale garab istaagga bulshada Soomaaliyeed ayaa deeq raashin gaarsiisay xarunta Doctor Habeeb oo lagu dabiibo dadka markaasi dhimirka ka xanuunsanaya. Deeqdan gargaarka ah ee la gaarsiiyey xarunta Doctor Habeeb ayaa isugu jirta noocyada kala duwan ee raashinka, waxaana goobjoog ahaa wareejinta gargaarkan agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma Sahre Cali Yuusuf iyo sidoo kale maamulaha xarunta Doctor Habeeb. Ugu horreyn, agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma Sahre Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay deeqda gargaarka raashinka ah ee hay-adda Sodma gaarsiisay xarunta Doctor Habeeb.
dhaqan celinta iyo dadka dhimirka qaba ee doctor xabeeb ee ku taala degmada dharkiley Een, waana xaruntii weyneyd oo aan maanta joogno waxaa garbahayga taagan een, doctor xabeeb iyo nabadoon abaabul oo aad iyo aad runtii aad u sama jecel oo mar kasta jecel in uu garab siiyo dadka een, aan waxba haysanin oo ay ka mid yihiin dadkan dhaqan celinta iyo dhimirka qaba ee doctor xabeeb uu haayo hay-adda maareynta masiibooyinku kulley lama tilmaami karo lamana sheegi karo Een, inta jeer ay halkaan timid waxaan saaxiib dhow la nahay een, doctoorka saaxiib dhow baa la nahay Een, mar kasta waxa aan jecelnahay inaan dalabaab- dalabaadkiisa aan ka jawaabno runtii een, tiradii maalinkii dhaweeta halkaan aan ugu imid waxaad moodaa in ay ka tiro badan tahay oo maalinba maalinka ka dambeysa dad ay ku soo siyaadayaan saacadan hadda halkaan aan joogno waxaa yimid dad dibadda ka yimid oo halkaan arrimo caafimaad u yimid waad dareemi kartaan culayska xaruntan ay xambaarsan tahay iyo waxa annaga nalaga rabo iyo ditoorku inuusan ka jawaabi karin waxaan bilow nooma aha mar walbana waan kusoo noqonaynaa waxaana raashinkan mahadi ha ka gaartee dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ee baahiyaha qaba ugu tabarucday oo soo gaarsiisay dowladda turkiga iyadoo ugu tala gashay dadka baahiyaha qaba in looga faa'iideeyo Dhanka kale, maamulaha xarunta Doctor Habeeb Cabdiraxmaan Cali Cawaale ayaa markaasi ka mahadceliyey deeqda raashinka gargaarka ah ee la soo gaarsiiyey.
guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle halkaan saddex kaluu yimid indhihiisuu ku arkay guddoomiyaha maare hay-adda maareynta masiibooyinka lug nagama bixiyo